waxa u dhahe lix saac orogid imane nimanka noo imaadeen albaabkii nugu soo jebiyeen waa soo orday ani toosha noo wato ninkii uu iga hor imaaday qoryu isha agteeda jug iiga siiyey istaaguu dhe gadaal unoqo tooshka demi nalkii aan damiyey nalkii markaa damiyey waa gudaha galnaaniya isaga qolkii hoose wuuna handaday sheeguu dhe shabaab meeluu ku jiro shabaab ma arkin beerta madaxweynihii hora iskala aa dhahne beerta madaxweynihii hore ma lahane beertu waxay tahay sheeguu idhe beertu beerta madaxweynihii hore waayaa dhahne waa garta marka dadka idin yimid maxay ahaayeen ciidamadii dawladday ahaayeen nin cadaana la socday xitaa marka nin xoog loo cadaan oo wax wato marka wuuna handada wuxuu idhe sheegna ayaa baa ogta shabaab amiiradii aaway sheeg amiiradii amiir ma arkinaa dhe shabaabna meesha ma joogo weligeedna beertan wax ciidana ma soo gelin walaa dawlad walaa shabaab ragga meesha yimid ilaa iyo imisay gaaraayeen lixaa qolka noogu soo gasheen labana banaankay taagnaayeen marka maxay ku socdeen diyaarada meelahaas uga soo degteen haddana wiilasha diyaarada ku wateen diyaarada ku imaaneen nimanka marka ay ku weydiiyeen inay shabaab raadinayeen ay kuu sheegeen kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhaca markaa gudaha soo galeen waana handadeen waa qayli waxaa dhe go-a qaata is asturo waa qaadanaha aniga ma qaadanayo siduu idhahe meeshaada taagnow sidii buuq badan unuu furo unuu qayli ilmi xitaa way naga susan sariiraha hoostooda gala sariirta hoosteeda uga dabagalo waaba ninuu dhe nimanaa iga qarinaysiin midaa noogu roonaayo dee wardaas gabadha go-a ha qaadatee waa gartay ninka caddaanka aad sheegaysa ee askarta la socday isagoo wax war ah ma idin sheegay war nooma sheegin qalab uu watay uu meelaha noo dhigdhiga oo nala wax qalin camaleed afar nooclaha camaleed oo wax uu ku duduubayo meesha irgaha noo dhigay wax soo dhaqaaqi kara ma lahan aabehay sokoruu qabaa hooyo dhiigkaree qabta wixii oo dhan handadkii hooyo habeenkii wiilishi hooyaaba kala cabsana ama dhiigga ku kacaya isdhahayay lixaba camaleed guriga noo dhex dhigdhiga gurigaygu gurigeena iridiisa aabihii aniga kolkaa jiifnuu dhigay walaalkaa hadda midka labata iridiisa wuu dhiga midka kaleeta iridiisa wuu dhiga wiilashina aakhir waa wataan aabixitaa qoriya ku qabteen wiilasha anaa dhaluu dhe wax dembiyina ma gelin weligoodna ciidamo dadkas ma raacin shabaabka wiilasha ii daaya aabo qoriga madax uga qabteen sokoruu qabaa asagiyo cimaamadiisii qoorta ee ugu xirantaa uu watuu leeyahay cimaamadii ii raadi sokortiaaba ku kacdabo marka wiilasha ay wateenna imisay gaarayaan maxayse ahaayeen wiilasha walaalahe waa beeraley beeraleeyana anaka beertaa ku dhalanaa weli dhex joognaa imisay gaarayaan marka wiilasha la xiray saddex waaye wax kale oo ay guriga ka qaateen ma jiraan oo marka askarta ay soo galeen guriga guriga adeeree boorso kala baxeen adeer aadan gurigiisa madaxweynaha maxay kala baxeen guriga boorso xiran ay kala baxeen wax ku jira ma ogi qolka uu degnaa baad ula jeedaa guriga haa waxyaabo kale oo khasaaro oo ay idin geysteen ma jiraan albaabadii oo naga wada jebiya hadda albaabka qolka inaad sus kor ugu qaado maogama xir maayo albaabka waa jabsan yahay xiriir ma idinla soo sameeyeen askarta ama cid kale oo dawladda ka tirsan oo arrintani ka hadashay wax xiriira ma lahan wax nala soo hadlana ma lahan wiilasha xitaa meela ku sugan yihiin madaxtooye ku xiran yihiina nala dhe kabacdi war kale ma lahan maxaad marka hadda aad ku baaqaysaan oo aad dalbanaysaan wiilasheeni naloo soo daayo mar dambana handadaadaan iyo saskaan uuna nagu dhici ilaa xalay hurdadeeda aadneen hadda wixii qajaf dhahaa ayakiyaa umaleynaa aad baad mahadsan tahay sucaad waxaan sidoo kale la xiriirnay hooyo dhaqan cismaan cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray waa maxay ahayd handadkaana hooyo nala galay wiilashu labadooda guri a wiilasha labadooda guri guriga aniga aan ku jirno anakii odaga aan seexanay labada dhinac ka degan yihiin guriga gadaal bay la soo wareegteen albaabkii bay soo jebiyeen albaabkii haddana kaley soo jebiyeen kii haddana wiilkay jebiyeen laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jebiyeen kii kale saddexdii wiilbay isu keeneen waa gartay indhahay u xireen bahal boorsaah ay qoorta ugu rideen waa gartay sidii bay u wateen hooyo macaana laakiin waxaasoo dhan handadkii iyo wixii iyo albaabka qaab bir awood badan oo xoog badan bay hooyo maxay ahayday korka ka saareen albaabka oo ay kusoo jebiyeen miya ay ku soo jebiyeen ha gudaha ay noogu keeneen waxaan idhi beertaan waa beer aan dembi lahayn waa beertii aadan cabdille waxaan idhi maxay ahayda dhib male soddon sanaa dagaal socday soddonkaas sano waxaan idhi hawiye daarood bay ahayd dhib oo dhan baa la marahaya mooryaan baa joogtay wax dhiba oo waxay dhinacyada ka mari jireen dhinacyada beertaas weligeed hooyo lama soo gelin waa gartay ma ahan buu yidhi beertii aadan cabdille waxaa waayuu yidhi beertii xerta waayuu yidhi ama waa majabta meel la yidhaah waa gartay warkii waan ku celceliyey waan ku celceliyey ma ahan idhi wada wuxuu maqli diiday wixii odagii u hadlay wuxuu yidhi warbeertaanu dembi male war weligeed maxay ahayd waxna dhima maana arago ma imaanin dhibka naga daaya ilmaha handadaada iiga daaya wiilasha hayga laynina wiilashii baa hooya awood lagu xirxiray dhab mid walba gadaal loo xiray kabi la-aanta ar la-aanta mid asagoo qaawan baa la wadoo leh war cawradayda ii doda macawusta ii xira marka wiilasha la eh, la kaxeeyey ee la xiray imisay gaarayaan waa wiilasha aniga kuwa aan dhalay waa laba iyo wiil kaloo wiilkayga feedigiisa dhammaantooda gurigay waa deganaayeen saddex ha gurigay degan labadan waa isla jiifeen isu seediga ah mid kalena asaguna guri goonihu ku jira wax ay noo sheegeen ma jirto hooyo moobeeladii odaga moobeelkiisa waa la qaatay labadii wiilasha waa la qaatay gabdhihii hal baa laga qaatay shan moobeel baa saasna looga qabaa celis maba jiro hooyo waxna loo soo celiyo hooyo moobeel waxba ilama ahe aniga ilmahaygaaba ii daran marka hadda ma ka warqabtaa xaaladda wiilashaada maya waxba kama waramo hooyo waxa uun la leeyahay waa lasoo dayn baa la yiri saanaa la yiri unbay ku hayaan ma ogi wax lasoo daayeyna ma arag waxaan hooyo arkayna male aabahood baa aaday shalo baabuur indeyda qaatay asagina weli muuna arago cid wax tusto iyo cid aragtay midna ma jirto marka y- yaa idinla soo xiriiray oo idin sheegay in lasoo dayn doono ma dad idinla soo xiriiray baa jiro oo ah, waa un dadkeenaan hooyo iska caadiga ah waa lasoo dayn lama ogiyo wax aniga afteyga oon ka furo fiicanna ma laha waa gartay meesha hadda ay ku xiran yihiin ma laguu sheegay ma aqaan hooyo madaxtooyaday sheegahayeen ma aqaan meelay ku xiran yihiin iyo meelay hadda xamarka joogaan